waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mar kale iyo barnaamijkan kaga hadli jirnay shuruucda ama nidaamka sharciyada ee dalkan australia maanta waxaanu kaga hadlaynaa arrimaha xuquuqda dadka macaamiisha ah oo ay leeyihiin markii ama ay wax iibsadaan ama adeeg markaasi ay samaystaan waxaa marti inoogu ah yuusuf maxamuud oo ah qareen fadhigiisu yahay magaalada melbourne naganala qeyb qaata barnaamijyada aanu kaga hadalno sharciga yuusuf soo dhow mar kale bal waxaad in yar noo dulmartaa sharciga lagu difaaco dadka macaamiisha iyo magaciisa marka sharciga lagu difaaco dadka macaamiisha ama dadka wax iibsanaya australia waxaa loo yaqaanaa australian consumer law marka waa sharci baarlamaan laga soo dejiyo oo wadanka dhan qaabilsan tahay marka waa sharci aada u muhiim badan leedahay waxay ku difaacdaa dadka macaamiisha ama dadka wax iibsanaya ama gadanayaan waxa waayene waxaa loogu talgalay badanaa waxa waaye kambaniga ama shirkadda wax gadayso aa ka awood badan qofka wax gadanaya ama dadka macaamiisha marka waxay u baahan yihiin difaac dad waxaa jiro oo wadan ku cusub ama luqadda garanaynin marka baarlamaan iyo dowladda waxay rabaan in dadkaas xuquuqdooda la ilaaliyo waa gartay marka mar kastoo aad wax soo gadanaysid ama dukaan ka gadanaysid ama gaari gadanaysid ama guri gadanaysid waxaa la socda wax la dhaho garanti ama ballanqaad ballanqaadkaas muxuu yahay marka wax yaraa kala saaro guryaha ballanqaad kasii weyn ayaa jiro laakiin aniga hadda waxaa ka hadlaynaa maacuunta iyo iyo gaari tusaale ahaan gaari ama firinjeer ama telefishon ama qof guriga wax kaaga hagaajinayo oo adeeg ku qabanayo taas ha ahaatee kijada wax ka hagaajinaya ama backyariga landscaping wax loo yaqaano xowska kaa jirayo waxaas waxyaalahan yaryar dhulka ama ama guryaha waxaa jiro xuquuq badan oo kasii badan alaabta iyo maacuunta gadanaysid waxa waaye in alaabta sida lagugu sheegay inay yihiin in cilado oo qarsoon aan lagu sheegin inaadan ka helin hadduu wixii halaysan yahay in ay ku hagaajiyaan hadduu cilada yahay cilad aada u weyn in ay alaabta ku bedelaan ama lacagtii ay ku soo celiyaan marka waa ku khasban yihiin lama ogola inay geliyaan contract ama heshiiska in waxaan ka bixi karaan wax ay ka baxsan karaan ma ahan xataa haddaa ku heshiisiin in saas tahay sharcigaa ka sareyso heshiiska waa garta matalan haddii aad furnijer ka soo iibsateed harmi norman laakiin contractiga uu ku jiro markaad furnijerka naga qaadatid hanagula soo noqon macnay sharci ma hadleeda maya sharci maaha sharci daro waay badanaa harvi norman ama dukaamaha waaweyn contractooda waxay haystaan legal department marka waa yaabi lahaa dee waxaad camal ku qornaan lahayd ayaga laftirkooda waxay ku qoraanba inaa sharciga raaceyno australian consumer law way ku dhex qoraanba contractkooda dad la aamini karaa leedahay shirkadaha noocaas kale ha kolley way isku dayayaan inay wax ka baxaan laakiin markii la arko warqadooda ama contractooda waa sharciga ma dhaafaan waa gartay marka waxaa tiri haddii aad wax iibsateed oo wuxuu sidii la rabay ay noqon waayaan oo matalan ay hallaabaan saddex dariiq baa u bannaan meeshii aad ka soo iibsatay inay kuu sameeyaan maxay kale yihiin ya saddexda waxa waaye sidaa kuu sheegaya mid in cilada hadday tahay wax la hagaajin karo ama wax laga qaban karo inay sameeyaan oo ay ku soo celiyaan alaabtii ta labaad waxa waaye in alaabta kuu bedelaan ta saddexaad waxa waaye inay lacagta ku soo celiyaan marka badanaa waxaa lacagta inay ku soo celiyaan taas ma rabaan inay ka baxaan kharash badanaa ka baxayso badanaa inay ku bedelaana u sahlan oo alaab oo sidii ah oo kale ayaga waa haystaan way ku bedelayaan tan ugu sahlan of course waxa waaye inay alaabta ku hagaajiyaan laakiin cilada sidaa ku sheega cilad weyn aday tahay oo wax laga qaban karin lama ogola inay maantaran isku dayaan inay wax aada u halaysan inay maantaran ku hagaajiyaan marka waa inay bedelaan Waa inay bedelaan.
intaad intaad hadda eh, dadka caawinayso aad qarannimada ku shaqaynayso ma aragta tusaale matalan qof intuu wax soo iibsaday eh, wixii hallaabeen oo dib ugu celiyo laga diida in loo sameeyo ama lacagta loo celiyo haa boqolkii boqol ee, tusaalooyin badan ahaya sidaa kuu sheegaya shirkadaha waaweyn een, warqadahooda kontractkooda waa waa fiican yahay waa ku qoran tahay inaa waa waa ma xadagudbno sharciga consumer law waxaas dhan waa ku qoran yahay consumer law inaan raacsan nahay waxaan hadduu hagaajina waa ku soo celinaya laakiin ficilkii markii loo baahnaado waa- waa waa ku gembinayaan marka ninaa noo imaado oo ka gata een, een, gaari wuxuu ka gata meel gaariyada lagu lagu gado Een, marka markuu gata gaariga bil gudaheed ee, marshaha ama transmissionkii aa halaabay Een, waqti badanaa soo dhaafta uu la murmaaye uu codsaday inay gaariga u hagaajiyaan oo isku dayeen inay hagaajiyaan laakiin cilada waxay noqotay cilad oo weyn oo oo oo loogu yaqaanaba gaariyada foorka oo sanadkaas la, la dhisay marka sanad uu uu uu xoogaa hirighirig u socda maantan warqad u diraaye ay diidayeen marka u dambeysa waxay dhaheen gaari labaad haddaa gadatid waxaa ku siinaynaa discount shan five percent camal Five Kaa percent- dhimaynaa ah, qiimaha.
kaa dhimaynaa qiimaha taas waxa waaye suurtagal ma ahan gaari labaad inay- inayba ka gadaanay rabaan ninkan marka anu uu noo imaade een, warqadaa u dirne ani waxay ila ahayd eh, keyskan ah, inay tahay keys guuleysanayso marka waxaa ku dhahay keyskan waa inaa inaa dabagalna waa nimankan because australian consumer law waa garanaa khasab waa inay inay ku siiyaan gaari cusub ama lacagta kusoo celiyaan marka warqadaa u dirna way diideen maxkama waxaa la aadna meesha loo yaqaano victorian civil appeals tribunal civil and administrative appeals tribunal and tribunal aa loo yaqaanaa marka een, m- keyska markay bilaabato weli way diidsanaayeen marka meeshuu ka gata gaariga waxay kusoo dareen keyska ama ama een, soo dhexgeliyeen shirkadda dhis marka gaarigan waxay ahayd ford Eh, F- ford ay soo dhexgeliyeen keyska ford marka hore ayaga laftirkooda wa- way diidsanayeen inay gaariga u u bedelaan laakiin marka dambe markii la qorsheeyo waqtiga maxkamadda la imaan lahaa way heshiiyeen inay gaari cusub siiyaan marka ninkan faa'iido weyn uu ka helay because eh, gaariga hore waxay ahayd 2015 model laba kun iyo- iyo shan iyo tobanka gaariga labaad uu hela laba kun iyo sagaal iyo toban sanadka ay ahayd marka qiimaha gaariga toban kun ama shan shan iyo toban kun ka badan aa aa faa'iido soo gasha marka qofka hadduu xuquuqdiis garanayo qof hadduu yahay een- een fahm- fahamsan faa'iido weyn uu ka heli karaa waa gartay eh, waxaan isleeyahay b- dadka soomaalida ah oo kale ama dadka soo galootiga ah oo dalka ku cusub waxyaalaha ugu badan oo ay galaan waxaa ka mid a in ay shay qaali oo gaari oo kale ah deyn ku qaataan iyagoo aan fahansanayn macnaha deyntaas Eh, dadkaas oo kale maxaad tala ahaan isleedahay waa inay ogaadaan intaysan gelin qandaraas noocaas waa waa saxsan tahay boqolkiiba boqol inay ogaadaan eh, lacagta la dul saarayo inay ogaadaan een, waqtiga laga rabo lacagta iyo bisha maalinta inay ogaadaan een, hadday jirt- hadday- hadday- hadday la ganaaxayo hadday ku daahaan lacagta waxyaalahaas dhan inay ogaadaan intaynan gelin heshiiska talabaad qofka een, ga- waxa kaa gadaayo ama iibinayo qofkaas ama ama shirkadaas wax- waxaa la- waxaa saaran sharci kale oo- Mas-uuliyad.
mas-uuliyad kale oo oo- oo sharci lagu qore oo national credit code loo yaqaan marka sharcigaas iyo sharcigan australian consumer law waa is- waa- waa- waa israacaan waa iswaafaqsan yihiin labadana waa isku xiran yihiin Een, marka qofkaas ayagaaba ku khasban in ay ku weydiiyaan lacagta kusoo gasho awood inaad u leedahay inaad contractan gashid waxyaalahaas dhan inay ka fiirsadaan intaynan ayaga heshiiskaas u gelin marka ayaga mas-uuliyad saaran waaye gaar haddaynan ka bixin waa la ganaaxi karaa dowladdaa ganaaxi karto waxaana qofkaas oo een, dadkaas macaamiisha ama qofkii wax ka gadanay in ay helaan een, een, lacag in loo soo celiyo ama ama alaabtii een, loo soo celiya laga yaaba haddaa laga jiito kow.
waa garta marka eh, macnaha kale waxaad leedahay qof eh, miskiin oo cayri yar qaato dhowr boqoloo doolar eh, laba boqoloo doolar wiigii qaata ama saddex boqoloo doolar gaari konton kun oo doolar oo qaaliya lagama iibin karo sharciyan sharciyan lagama iibin karo Een, qofkaas ka iibinayo ama qofkaas ka gadaayo qofkaas waa waa sharci ay xadgudbeen waxa waaye hadda tartiib tartiib aday u bixinayaan like hal, hal mar aday dhahayaan konton kun alaabtan kaa gadayna eh, qofkaas konton kun gacanta ku hayaan of course waxaas dhib maahan waxaas ganacsi waan qofkan konton kun haya laakiin inay ka dhigaan eh, contract ama ah, wax oo tar- tartiib tartiib loo bixinaya oo ay lacag dul saaraan oo qofkaas oo lacagta haysanin inay m- kor ka saaraan awood waxayna awoodin waa waa mamnuuc sharciga ma ogolo hadhowna waa la weydiinaa ma baarteen ninka qofkan lacagta soo galay waxaas inayna inay caddeeyaan waa inay baareen Okay, see loo baaraa marka qofka laftigiisu hadduu been ka sheego lacagta soo gasha sidee lagu baari karaa ha marka een, wax yaraa ku daro een, k- waxaa qaabilsan een, asic australian security and investment commission aa qaabilsan dadka oo een, ama kam- shirkadaha oo eh, pay by installments loo yaqaano ama tartiib tartiib loo bixinayo asic a aad iyo aad eh, eh, u taxadaraan oo, oo, oo, oo kharash badan ku bixiyaan inay dadkan daba galaan oo ay ganaaxaan ama xataa qaar waxaa laga yaabaa xabsi in la geyn karo qofka hadduu waxyaalo aada u xun ama laysanka lagala ama noqdo laysenska laga qaato aha. Een, su-aasha hadda weydiinaysa in qofka laftigiisu hadduu been ka sheego dakhliga soo galo oo kale Haa.
markuu gaari gadanayo Mhm, marka been haddaa ka sheegtid lacagta kusoo gasho Een, ma dhacdo wax badan laakiin waa dhici kartaa in aa alaabtii aa soo gadatay in lagaa qaato inay boliiska kaa qaataan waxaa loo yaqaanaa fraud been sheegid marka fraud haddaa wax if you obtain ama aad wax haddaa ku heshid fraud been Al- abuur been abuur hadaa ku- hadaa ku- hadaa- hadaa wax ku heshid ama wax ku gadatid Mm.
wixii aa ku gadatay waxaa laga yaabaa booliiska inay kaa qaataan marka tusaale ahaan n- qof aan oo imaado oo gaari gata een, ama s- raali ahoo guri gata gurigii wuxuu ku qoray een, wuxuu u sheegay qofku ka gadanayay inuu brokerka oo oo diilka u hagaajinayo ama, ama heshiiska u habeenayo wuxuu dhahay boqol kun camal ay soo gasho laakiin konton kun aa soo galaysa hadhow victoria police aa ga- gurigii ka qaatay waxay dhaheen proceeds of crime wax loo yaqaano waa eh, gurigan waxa waaye wax hanti ah ku heshay eh, been abuur Een, hantidii gurigii waa la gaday deynu kasoo qaatay eh, bankiga deyntii waa loo guda lacagta inta kale booliiska qaateen marka waa wax la iska ilaaliyo een, marka waana qofka dhacdaa.
qofka wax gadanaya iyo qofka wax ka gadaya labadaba mas-uuliyad baa saaran in runta laysu sheego muhiimaddu boqolkiiba boqol Een, tan kale qofka markii eh, dukaanaad wax ka soo gadatay matalan marmar waxaad maqlaysaa een, hooyo soomaaliyeed oo mobile ama ipad ilmaheeda usoo gaday dhulkuu ku dhacay wuu jabay waxay rabtaa marka in loo bedelo maadaama uu jabay marka garantiga ama warrantigan ka hadalnay wax walba ma, ma saameeyaan sooma ma ma waxba ma saameeyaan marka een, ta koobaad een, dowladda ma rabto in eh, qo- heshiisyada badanaa inay gacanta lasoo gasho ama wax ka bedesho heshiis hadaa geshid dowladda waxay rabtaa ama maxkamadaha xataa hadhow maxkamad ma ka aadid Een, garsooraha wuxuu eegaa contract ku eegaa contractkaas wax walba ku qoran in la raaco uu rabaa laakiin hadday jiraan waxyaalo ku qoran australian consumer law aa ku sheegaya ama waxyaalo ku jira national credit code ama insurance hadday tahay insurance contract act waxaa jiro shar- sharciyo oo aan xad gudbi karin heshiiska heshiiskaasay ku saabsan tahay heshiiska hadday ku qoran tahay in qofka insurance uu leeyahay ama hadduu wax kaa halaabo warrantiga yahay complete warranty oo, oo warranty kooban oo wax walba ku hagaajinayo then waa khayr laakiin garantiga ka hadlayna australian consumer law een, ma qaabilsano qofka hadduu wixii ka halaabo oo asaga khaladka leeyahay adaa gaari gadatid oo shil la gashid oo kaa halaabo ma laaban kartid ma dhihi kartid gaarigan een, lacagta iisoo celiya inlan wax wax ka wax ka khaladan ma jirto gaariga adaa adaa adaa halaysa gaariga waa gartay mid kaleo iyada xataa waxaa jirta mararka qaarkood qof baa laga yaabaa inuu gaari wato isagoo aan laysan lahayn gaarigaas hadduu insurance ku jiro aad gaari kale ka dhacda insurancegaaga ma jira sababtoo aan laysan maadan wadan haa sax sax marka topic haa topic weyn waa taas marka xataa qofka hadduu khamraysan yahay uu gaariga wado oo shil galo hadhow markuu dhaho insuranceka markuu u laabto een, insuranceka waxay dhahayaan may adiga waa khamraysnayd dantayna ma ahan waa gartay een, caadiyan shirkadaha gawaarida gada ama ama sariir ha gadeen dadka hawshaas ka shaqeeya waa dad loo soo tababaray inay dadka u xayeysiiyaan oo soo jiitaan oo markiiba ka gadaan weliba dadka wadankan ku dhashay oo cadaanka oo shuruucda yaqaanaa indhaha laga geliyaa marmar indha sarcaad lagu sameeya wax aysan ama u baahnayn ama khalada laga iibiya qofka matalan soomaaliga oo aan laga yaaba inuusan afkii aqoon shuruucdii aqoon maxaa la gudboon markuu wax qaaliya ama lacag badan iibsanay ama gaarin ha noqoto ama sariira ha noqoto ama furnijiyer ha noqoto maxaa la gudboon horta waxaa ugu talin lahaa dadka in ay ay weydiistaan siiba waalidiinta inay la hadlaan hadday haystaan caruurtooda hadday waddan kusoo koreen oo eroon yihiin ama sideed iyo toban jir ama labaatan sano jir hadday yihiin inay xiriirkooda la badiyaan ilmahooda ee la hadlaan maamoyna marmar ii imaado oo la dhace oo waxay galeen heshiis oo ay ka bixi waayeen waa weydiiyaa wiilashaada ama gabdhahaada ma u sheegta maay maay waa ka qariyay dhahaan marka taas waxa waaye waa laga fiican yahay ilmahooda xataa markay u baahan yihiin talo oo waxyaalo kale ku saabsan waalidiintooda way imaadaan ani waxaa u talin lahaa waalidiinta inay ilmahooda u tagaan markaas talabaad dad kalena way jiraan oo ku kaalmeynayo la dhaho financial counseling oo dadkaas la kaalmeeyaan marka wax ceeb ma ahan ceeb ma ahan inaad dadkaas u degtid dad oo milyaneera oo lacag badan soo gasho haystaan taliya oo dhaqaalaha marka in aad dadka lala hadashid oo la tashatid u sheegi lahaa talabaad waxa waaye waxaan ingiriiska ku qoran tahay qof ingiriis at least qof ingiriis fahmaya oo garanaya inaad la fadhiisid oo ku sharaxo oo markaas hore u murtid waa garta tan ugu daran sidoo kale waxaa la dhahaa inaa kaysaskooda aragtay baa laga yaabaa soomaalidu inta badan waxaan isdhahnaa miisaaniyad ma lihin oo matalan qofka shan boqoloo dollar hadday soo gelayso shay dee saddex boqol ama laba boqoloo dollar asbuuci la bixinayo ma gadan kartid macnaa practical ma aha sooma marka qofka soo inuu xisaabtamo maaha dhaqaale ahaan markuu shay wey iibsanayo ha boqolka boqol hadda waxaa gelownaa xataa australia haddeer financial counseling iyo financial counseling for ama ama dhaqaalaha talada dhaqaalaha oo dadka wadanka cusub xoog badan ay basaar weyaan hadda programyo waxaa soo baxay gabdho la baraayo counseling ama sida tala oo dhaqaalaha sida loo qabto oo af soomaali ku hadli karo inay la fadhiistaan maamooyinka ama hooyooyinka ee u sharaxaan marka wax oo culays badan la saarayo waaye xataa ani oo qareen ahaan ma siin kari dadka talo ku saabsan dhaqaalaha awood uma lihi ma fahamsani waaba area oo dhan oo dad jaamacad ka soo baxe ama waxyaalo soo bartay oo kuu sheegi karo marka taas waa mid marka waa in aad dadkan lala hadlo ama information isiiyo hadda kadib waxa waaye in qofkii aa soo maro ama clientkaa helo ama qofkaa shaqadu u qabanayo inaa anina usii diro inkastoo ay soomaalida xoogaa ka kibraan inay qof kale tala weydiistaan oo lacagtooda ku saabsan ceebba haystaan waxay isdhahayaan anoo lacagtaan ano gacanteeda ku hayo maxaa cunug ma aha cunug yar ma aha oo loo kala tartiibinaa lacagtooda marka taas waa laga fiican yahay waa gartay markii dadka waxaad ka soo sheekaysay ninkii gaariguu ka halaabay oo ay isqabteen oo qareemnahaad aad u matasheen oo markii dambe gaali helay dacwooyinka noocaas oo kalea mar walba ma qofku inuu qareen u tagaa haddii waa inaa isku fiirisid lacagta kaa maqan ama wixii kaa lume iyo awoodda iyo iyo iyo dhaqaalaha iyo waktiga kaa baxayso hadday tahay shay oo konton dollar ama boqol dollar kaa luntay waa inaa isku fiirisid marka qareen badanaa lacag uu kaa rabaa hadday tahay shay ku saabsan ganacsi siiba waa heli kartaa qareen oo shaqada ku qabana lacag bilaash ah laakiin waa inay ahaato wax oo booliiska adaa dowladda wax ka xadgudubta criminal tahay oo xabsi lagu tuurayo den waxa shaqada waa lagu qabana lacag la-aan waxyaalaha saas camal guri housing hadaad ku degan tahay oo guriga lagaa saarayo shaqadaas waa lagu qabana lacag la-aan laakiin haddee tahay wax ganacsi ah qofka ku qabanayo shaqadaas bilaash ma jirto marka inaad isku fiirisid waa ninkaas tusaale ahaan ninkaas oo kale waxaa laga yaabaa inay ka baxday saddex kun ama shan kun laakiin gaariguu hele toban kun ama shan iyo toban kun qiimo ka badan uu hele marka waa inaad isku fiirisid n n waxaa heli doontid iyo iyo iyo iyo iyo waxa kaa baxayso waxaa laga yaabaa qareen inay jiraan oo- oo oo sidaa sheegaysa n gaarida kaa iibinayo laakiin kaa iibinayo shaqadooda waxay ku dhahayaan kaala ii imow shaqadaa ku qabanaa waxa- wax badanaa helaysaa inay hadhow shan kun toban kun kaa baxdo oo hadhow wax badan aadan helin waa laga yaabaa marka waa inaad u taxadartid oo ka fikirtid adii shakhsiyan laftirkaada waxa faa'iido ka helaayo ama n iyo waxa iga baxayso ma ma ma ma isla egyihiin inaad isu fiirisid inaa isku fiidhisid ugu ugu dambeynta een, kaysaskii aad soo martay markaa isu fiirfiirisid maxaad aad talaahoo guud ahaan siin lahayd dadka soomaalida oo macaamiisha oo wax gadanaya guud ahaan taladaada ugu dambeysa hadday kaa baxayso lacag badan aad iyo aad uga taxadar n dadka oo wadankan kusoo kore adaa hadaa ingiriis kuu adag tahay inaad la fadhiisid qof ingiriis garanaya minimum eh, ugu yaraan n ta ta labaad inaa hadday tahay wax konton kun ama boqol kun ama boqol iyo konkon- konton kun xataa hadday kaa baxdo laba kun oo oo oo talo ku heshid taladaas muhiim waay tusaale kale ahaaya oo dad soomaali lacag bixinayaan inay in dhul kam- shirkadaa dhul gadanaysa dad badan oo soomaali ah waxaa laga qaada labaatan kun konton kun boqol kun Een, wiilaa saaxiibanaa hooyadiisa u sheegtay waxay dhahday guri een, dhulkaana rabaa inaa gato intaanoo lacaga ku bixinaa wiilka wuxuu dhahay heshiiskii tusi heshiiskii uu qaaday looyar u tege qareenuu u tege lacag la-aan qareen wuxuu u- u sharaxe sababta ee contractkan iyo kambanigan businesskooda sababta ee u- u dhici doonto ama u fashili doonto sababtii dhan u sharxe ani hadda ma xasuusti sh- sababtii laakiin kolley hooyadiis ugu laabta wuxuu dhahay hooyo iska ilaali kan ha gelin markii dambe sidii uu looyar sheegaa dhacday dad badan dad fara badanaa lacag badan ka dhuntay dad konton kun boqol kun dad badanaa lacag ka dhuntay marka talo raadso haddaa weliba lacag badan aad bixinaysid boqolkiiba boqol ka fiirso ha haddaa- hadday kaa baxayso boqol kun ama boqol iyo konton kun tusaale ahaan xataa shan kun hadday kaa baxayso inaa inaa is ilaalisid ama tala qaadatid waa hadhow xataa waxaa laga yaabaa qofkaas talada ku siiye oo shanta kun aada ka bixisa inaa ayaga ku laabatid oo dhahda qofkaana talada i siiye waana ku fashilmay qofkaasaa laga yaabaa insurance ay haystaan inaa ayaga ku laabatid because ayagaa cilmi u hayo shaygan marka in la is ilaaliyo oo protection in la isdifaaco in la iska ilaaliyo marka risk soomaalida waxay u badan yihiin waxa waaye maasha allah waa dad oo risk riski qaadanaya riska marka reward way jirtaa wax faa'iido waa ka heli kartaa laakiin khasaaro inaa badan yahay.
khasaaraha waa badan yahay inta badan waxaa laga yaabaa hadda dhulkaas oo kale aad baa loo maqalaa waxaa laga yaabaa qofku inuu ku gato hebel baa gatay iyo hebel baa gatay laakiin tumor haddii wax dhahaan hebel iyo hebel lacagta kuuma celinaya Mm. waa complicated waay. Wa- wax oo wax oo adag waa in la kala bibixiyo marka qof la fadhiiso xataa way ku sharaxayaan iska dhaafba gal ama ha gelin way ku sharaxayaan waxyaalaha aa, soo ku soo maraayo way ku sii sharaxayaan maskaxda ku furmaayo adaa ogaanaysid dhinaca u mari lahayd marka looyarka kuma sheegayo saan yeel ama saan yeel wuxuu ku siinaa le saan hadaa yeeshi saana dhacayo saan hadaa yeeshi saana dhacayo options uu ku siinaa yuusuf maxamuud aada u mahadsan tahay intaasna waxaan kusoo gabagabaynaha barnaamijkeenii arrimaha eh, shuruucda oo aanu maanta kusoo qaadanay eh, shuruucda la xiriirta macaamiishu markay wax iibsadaan ama adeegyo loo fidiyo
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali